markana qoryooley wararka ka imaanaya magaalada qoryooley ayaa sheegaya in sagaal qof ay ku dhinteen magaaladaasi kadib weerar shalay ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab warbixintan waxaa inoo soo diray waryaheena mukhtaar maxamed catoosh iskahorimaadka wuxuu bilowday markii kooxda al-shabaab gelinkii dambe ee shalay ay weerar kusoo qaadeen degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose waxaa lagu soo waramayaa inay ku geeriyoodeen iskahorimaadka ku dhowaad toban ruux oo rayd ah sida ay v o a u xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose sidoo kale wararka degmadaasi laga helaya ayaa xaqiijinaya in dhinacyada dagaalamay ee kooxda al-shabaab iyo ciidamada dowladda uu khasaare kasoo gaaray dagaalka gudoomiyaha degmada qoryooley sid cali ibraahim oo aan khadka telefoonka kula xidhiiray ayaa ii sheegay in shabaab muddo laba jeer ay soo weerareen degmada islamarkaana ciidamada ay ku guulaysteen inay jebiyaan sida hadalka uu dhigay gudoomiye sidcali wuxuu kaloo intaasi ku daray in sagaal ruux oo rayid ah ay ku geeriyoodeen iskahorimaadka
indhahoodii ay wax ku arkeen taariikhina ahaa loo qoray shalay alxamdulilah ma jirto marka way jabeen hadda marka way soo laabteen hadda markale way jabeen alxamdulilah marka gaal soo tuurtuureen marka in shacabkiiba markii rasaasta bilaabatay waxaas markii meel meel carareen in basuki meel oo hawow ah inuu meel u kaabsaday oo ay soo tuureen shacabkii baabiyey marka alxamdulilah masirmasayna ilaahay waxaan ku baryaa ilahay waraabiyo gacanka aqdarnasi inta dhaawaca sidoo kale shalay dagaaladaas oo shacabka ana waxaan rajaynaa inuu ilaahay caafimaad siiyo waa gartay marka tirada dadka shacabka ee ku geeriyooday iskahorimaadkaasi meeqay ahaayeen tirada shacabka iskahorimaadkaas ku geeriyooday waxay ahaayeen sagaal qof waxaana ku dhaawacantay lix qof waa lix qof waa gartay marka xaaladda haatan waa sidee wallahi xaaladda way degan tahay caadi waay masaakiino meeshii xaaladda amnigan waa gacantaan ku haynaa mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo dhinaca kalena wararka ka imaanaya isla gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in weerar miino ah lala beegsaday kolonyo uu la socday guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax maanta haddaba weerarkan ayaa haruun macruuf waxa uu ka waraystay guddoomiyaha gobolka ibraahim aadan najax waxaana uu marka hore ka hadlayaa weerarkii ka dhacay shalay magaalooyinka qoryooley iyo marka
weerarka xalay kusoo qaaday runtii meel magaalada banaankeeda ka ah ayaa magaalada laga soo duqeeyey ahaa ayaa waxay toos ah ay usoo bartilmaameetadeen shacabkii meesha degnaan waxaan halkaa ku dhintay dad masaakiin oo shacabka runtii degmada ah oo ilaa iyo tira shan qof oo aan xaqiijinay oo meeshaa ku dhintay ayaa jira dad kale intaa ka badanna way dhaawacmeen inta dhimatayna allah u naxariisto inta dhaawacana insha allah allah bogsiyo marka hubkan ay adeegsadeen shabaab ee qoryooley ay ku garaaceen oo dad saa u badan ku dhinteen ma madaafiic bay ahaayeen mise waxay ahaayeen hubkan boobayaasha mishigaanka r b oo ay soo rideen qoryahan waxay isticmaalayeen qoryo oo runtii kala duwan waxaa magaalada meel ka baxsan lasoo dhigay ay la yimaadeen nimanka baabuurta dagaalka laakiin dhibka badan hadda ay shacabka ku gumaadeen waa qoriga r b g somaaliya soomaalida ay u taqaano kaasoo ku habsaday meel runtii shacabka ay joogeen oo runtii xaafada marka kadibna ciidankii magaalada joogay ayaga ayaa halkaas ku fara saaray kadibna dibaa loo riixay magaaladan hadda waxaan maqalay oo kale in amisom ay iyaguna hub culus ku jawaabeen dadka qaar waxay ku eedeynayaan amisom hubka ay ku jawaabeen inuu khasaare ka dhashay jawaabtaada
walaalo horta meel hadduu dagaal ka dhaco dhib wuu imaanaya dhibkan hadduu dhaco ilaa la xaqiijiyo la baaro baaritaan la geliyo siday wax u dhaceen in wax lagu eedeeyo qolo lagu eedeeyo hadda meesha inay ku jirta ma qabo amisom muddo fara badanay degmadaas joogtaa waxayna runtii shaqo fiican ka qabatay in degmada qoryooley ay weli gacanta dawladda kusii jirto iyada iyo ciidamada madaniga oo iskaashi fiican leh iyo shacabka degmada ku noolba hadda dhibaato amisom hub ay iyada tuurtay oo dhibaato toos famil u geystay hadda layima sheegin laakiin waa arin aan baarayno oo baaritaan aan ku samayn doono haddii alla idmo sidii kuwii hore udhihi jiray baana uga run sheegi jiraan uga run sheegi doona haddii alla idmo hadday jirto dhibaato hub ay tuurtay amisom waa cadow waxay ugula jirta haddii si qalad ah uu shacab ku habeelay waan sheegi doonaa haddii alla idmo waaye aynu ka hadalno magaalada marka shalay ra-iisul wasaaraha tegey waa lagu soo dhoweeyey laakiin dhinaca kale haddana hoobiyaal bay kusoo garaaceen magaalada hoobiyayaashaasi khasaare dhimasho ay ku jirto ayay geysteen see wax u dhaceen walaala horta ra-iisul wasaaraha magaaladan inuu imaanayo isbuuc ka hor ayaa runtii loogaa waana la qaban qaadiyey oo anagoo maamulka ah ayaa halkaan soo gaarnay oo heer gobola muddo hal isbuuc ayaan diyaarinaynay inaan ra-iisul wasaaraha soo dhaweyno si farxadayna noo ahayd ama gobol ahaan shacab ahaanba madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed iyo ra-iisul wasaaraha ummadda federaalka soomaaliyeed inay soo gaaraan degmadan si ay fariin ugu noqoto in isbedelka ka socda gobolka shabeellahaas guud ahaan gaar ahaan degmada marka qabanqaabadii iyo xafladii iyo soo dhaweynkii si wanaagsan ayay ku bilaabatay si wanaagsan oo kusoo dhamaatay sida runta ah meel magaalada banaankeeda ah oo magaalada jeeskeeda shishe ah wadadan jilib aada ayaa waxaa jiray dhacdo ka dhacday oo ilaa hadeertaana aan si fiican loo xaqiijin waxay ahayd mahoobiyaal la tuuraa mabon guri lagu tuuraa intaba la kala garan waayey ayaan ka maqalnay jug ciidanka amnigana markaas waxay joogeen meel magaalada toban iyo dhowr kilomitr jirta ciidamadii magaalada gudaheeda joogay ee amniga sugayay ayaa meesha ku baxay waxaana lasoo arkay in laba qof oo oo shacab ah ay halkaas ay dinteen allah u naxariisto waaye su-aasha ugu dambaysa waxaa iyana jirtay weerar la sheegay in kolanyo adiga aada la socotay qarax lala beegsaday maanta see wax u dhaceen walaalo anagu caafimaad qabnaa wax dhibaataa haba yaraatee ma qabno waxaan joognaa magaalada shalambood xarunta gobolka ah waxaan u socnay oo rabnay inaan kormeer kusoo sameyno nawaaxiga magaalada si gaar ahaana waxaan rabnay inaan gaarno xarunta beled amiin oo ah meel sideed kilomitr u jirta deegaanka shalabood baaritaano ayaan wadada ka wadnay baaritaankii intaan ku guda jirnay ayaa waxaa dhacay qarax oo remote control runtii miinada remote controlka loo isticmaalaa wax barbaleemaan hadda haba yaraatee ma qabno ciidan ilaa iyo afar qof ah gaarka la socday ayaa la gaaray xaaladeenana hadda way fiican tahay meeshaan rabtayna waa joogtaa maxaa soo gaaray ciidankaaga afar wiil oo ciidankayga gaarka ayaa halkaan ku dhaawacmay dhawac furud oo firra soo gaaray wayna fiican yihiin hadda wax dhibaataa
gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax ayuu ahaa wuxuu u waramayey waryaheena haaruun macruuf dhegaystayaal waxaa inaga xusuusinah inaan la xiriirnay dhinaca mas-uuliyiinta amisom welina aysan noo suuragelin inaan waraysi la yeelanno ururka al-shabaabna dhinacooda waxa ay sheegteen inay magaalada qoryooley ka soo weerareen dhowr jiho islamarkaana ay qabsadeen taas oo dadka magaalada ay beeniyeen